bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha leh kuna soo dhowaada barnaamijka raadraac oo toddobaadkan aan ku qaadaaldhigi doono xukuumadda soomaaliya ayaa sanad jirsatay waxaana lagu dhawaaqay lixdii oktoobar sanadii labada kun labaiyo tobankii ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacide haddaba sanad kadib xukuumadda uu hogaamiyoy ra-iisul wasaare saacid maxaa u qabsoomay maxaase u qabsoomin waa maxay guulaha ay ku tillaabsatay waxaa barnaamijkaigala qayb qaadan doona brofeor maxamed cumar dalxa oo kamid ah baarlamaanka soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa dhacdadii maalintii shalay eed ka dhacday degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo deegaan ahaan uu kasoo jeeda brofesor dalxa barnaamijka waxaa idiin soo saaray idiinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuraamiin kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii raadraac sida asxaabta qiimaha leh ee aad ku maqlayseen hordhaca barnaamijkeenna waxay maanta ku astaysan tahay lixda bisha oktoobar sannada labada kun saddex iyo tobanka waana sanad ka hor maalintii lagu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saaciide ku dhawaaqistiisa kadib waxa uu ballan qaaday in ra-iisul wasaaraha uu adkay doono lixdii tiir ee uu soo bandhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo midka ugu muhiimsan ee u ahaa dhanka amniga haddaba waa maxay waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda soomaaliya maxay ka gaabaysay maxayse ku horumartay barnaamijka waxaa ugu horeyn su-aashaasi aan hordhigay brofeor dalxa oo ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya kusoo dhawow xildhibaan dalxa wardhe radio
waa dawahay saaxiib waana ku salaamaya adiga iyo wardheer iyo dhammaan intaan dhegaysanaysa dadka soomaaliya gudaha iyo dibadda xildhibaan adigoo mahadsan maanta waxay ku beegan tahay lixda bisha oktoobar waxaa labada kun labaiyo tobankii maanta oo kalena waxaa la doortay saacid wuxuuna ballan qaaday inuu adkaynayo lixdii tiir ee uu ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya bal ka waran sanad kadib xukuumadda soomaaliya
horta lixda oktoobar maanta ee xukuumadda prime minister saacid ee iyada loo dhaariyey dalka iyadoo munaasabad ahaan ay la wadaagtay lixda oktoobar ee dalka masar ee aan walaalahanay ee iyagana baarlef ay ka gudbeen waxaan umalaynayaa qolobsi inay waciidaysa maanta guusheeda xukuumad dabsan waxaan laba isweydiinayn inay la kulantay wakti fiican marka loo eego xukuumadihii hore oo xaaladda dalka oo badi dhinacii siyaasadda amniga dhaqaalaha bulshada jawiga la odhan karo waa u diyaarsanaa taasoo suurtagelisay in wixii dhibaato ah ee lasoo maray inay dhabarka u dhugteen xukuumadii ka horreeyey ee xilligii ku-meelgaarka ah soo shaqeeyey laguna wareejiyey dalka iyadoo madaxtooyadu nolol ka baxayo caasimaddu afarteeda hareer ciidamada dowladdu ay kontarolayaan gobollo kale ka sii baxsanna weli maartay ay gaadhay dowladdu islamarkaana dadka soomaaliyeedna markaasi isfaham ayaga iyo xukuumadda uu u bilowday jawi laga sii ambaqaada karo markaasi ayagoo haysta ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ciidan boolis ciidan nabad sugid asluub ay u diyaarsan yihiin halka xukuumadihii hore ay ka soo bilaabeen iyadoo aanan jirin dalka xafiis fadhiisan karo nin wasiira baarlamaan gola uu ku shiri karo ayadoonan jirin garsoor warkiisaba iska daa askari soomaaliyeed ee ku howlgala astaan qaran ayadoonan jirin hal noqodo military ama nabadsugid ama boolis ama asluub marka xukuumad aada una sii badan ayay ahayd marka loo eego xukuumadihii ka horeeyey ee runtii wax aan la qiyaasi karin ee duruufo lasoo koobay
xildhibaan adigoo aada u mahadsan markaan dib aan ugu soo laabano dhaliilaha laakiin maxaa u qabsoomay bay kula tahay muddada sanadka xukuumaddan uu hogaaminayo saacid
xukuumadda inta hadda ugu cod dheer la soo qaadan karo waa siyaasadda arrimaha dibadda oo isfurfurtay dowr fara badan oo markii hore soomaaliya inay kasii jeedaan loo malaynayo oo hadda dowladaha waaweyn ka mid ah oo ay aada u danaynayaan arrimaha soomaaliya siyaasad ahaan amni ahaan iyo dhaqaale ahaan inay maartay wax la qabtaan fursado fiican oo dhinaca maanta bulshada la isdhihi karo gurmad fiican oo ayada ay ka heshay dowlado saaxiib ah qaarna weliba aragtay dadaalkii ayaga ay wadanka ay ka wadeen dhinac kasta oo ay ka muuqato tusaalahaan markaan usoo qaadano dowladahaasi iyadoo maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya fursad uu u helay inuu state departmentiga maartay maraykan uu madaxweynihii ugu horeeyay soomaaliya la kulmo uu noqdo madaxweyne maraykan wixii ka dambeeyey burburkii wasiiradda arrimaha dibaddana sidaas oo kale ana prime minister ku xigeen in iyadana ay siyaasadda dibadda ilaa dowladaha kuwa maanta caalamka ugu codeeray ee ingiriisku number one ay ka tahay in safaarad soomaaliyeed inay dalkeenna iyo dalkooda inay maanta ay noqoto inay ku dhawaaqaan si cad oo aana leexleexasho lahayn in soomaaliya ay tahay hal dal islamarkaana ay bilaabaan iyagoo wadahadal badanaaba si ay maaragtay soomaali dhexdeeda siba weliba dhinaca marka loo fiiriyo somalilan iyo dhinaca koonfurta oo xilligii xataa sheekh shariif arrintaasi uu bilowday laakiinse haddana meesha ay kasii ambaqaadeen ay yidadiilo gelisay marka dowladda maarata ingiriiska iyo maraykanka weliba gaar ahaan guud ahaan iraan dowladaha reer galbeedka oo inta fara badan ayaga lagu tirinaya inay lugjiidayaan soomaaliya marka dhaqaalana hade taageero fara badan iyo adduunka oo ololeeyey oo in la siiyo maaragtay kaalmo inay heshay oo dowladda turkiya hadda sida aan ognahay bil weliba miisaaniyadda soomaaliya iyada ay ku qabto afar milyan iyo waxla jira sidoo kale ballanqaadyada hadda iyada ay haysato iyo shirka proxin hadda kii ugu dambeeyey dhaqaalahaas oo dhan ay yihiin wax la dhihi karo haddii wax soomaaliya loogu qabto dowladda fursad bay haysataa laakiin waxyaabaha la isweydiinayo ayaa waxay tahay xukuumaddani dhismiheedii ugu horeeyey waxay ku bilowday golo wasiir ka kooban toban oo si markaasi meelaha soomaaliyeed oo laftirkooda markii hore cadaalad daro iyo un for pointy five iyo lakarabar iyo yacni markii ugu horreysay oo la arkay ahayd ayagoo tiro siman oo labalabalo laakiin laftirkeeda haddana sidii loo arkayay waxaa wax ka bedelay wejiga markii tiro fara badan ee yaacay la yiri oo wasiir ku-xigeenno iyo wasiiru dowlayaal isqabqabsi xataa markii dambe qaarkooda wasaaradaha ka dhex jiro balse haddana waxaa arintu ay hadda ay miisaankii la saaray iyada golaha wasiirada ee xukuumaddan ee maanta hal sano jirsatay ay tahay wasiir aan xambaari karin xataa hal wasaaradood culayskeeda ayaa saddex afar iyo shan iyo laiskugu dardaray uu baaftay markaasi si ay wasaaradii tii asaga maaragtay rasmiyan ee mudnaan uleh iyo tii markaasi iyada kusii xigtay iyo tii kale xataa si uu hawshii u kala wado hawareer ay gelisay taana waxay dhaawacday laftirkeeda howl u baahnayd in loo qaybiyo si ku dhisan qaab aqoon iyo cadaalad iyo taknaqalad ama waayo aragnimo iyo khibrad xambaarsan tahay anigoo aanan maaragtay ku xubaynaynin ee rag wax soo bartay iyo dad maaragtay runtii kala duwan ay isugu jiraan lagama fiirinin waayo aragnimada adduunka waxaa waaye experiensiga ayaa wax badan ma kartay wuxuu barmarka qaar uu ka yacni horeeyaa qofka aanan lahayn experience laakiin aqoonta haddaad degree adiga aad soo qaadato oo aadan digrigaagii horeyna sida hawsha adiga aada soo baratay ama example mechanic ama maarata engineering mechanic ama maaragtay civil engineering aada soo baratay wixii adiga marka ama akhtar maaragtay adiga aada soo baratay laakiin aadan ku shaqaynin ee markaa hadda un shahaadada theory adiga aada kusoo qaadatay ninka practica wax badan kusoo jiray labaatan sano soddon sano waayo aragnimada uu ku dheryahay waa wax adiga ay kaa maqan tahay marka hadiga jeer waxaa loo baahanaa sidii dadkii inta fara badan waayo aragnimadu ka maqnayd ee golaha nasiib u helay inay ku soo biiraan ugama faa'iidaysanin xukuumadii ayaga ka horreeyey experienciga raggii soo shaqeeyey inay isku dayaan maaragtay maxaa dadkii hore carabada ka hor yimid siday uga gudbeen halkan ayagaa wax soo gaarsiiyey dadaalkii ay soo galeen iyo halgankii ay usoo mareen inay qarannimadii soomaaliyeed ay soo celiyaan ayna idinku soo simaan xamar meeshii shalay harcad waraabaha maartay uu dadka uu ku cunayay iyadoo bad qabta oo madaxtooyada nal uu ka baxayo iyo wadooyinka dhaadheer ee xamar ayrboorka ayagoo suud xidan ay kasoo degeen dekada oo shaqaynaysa oo wax weliba oo la dhihi karo caasimada ayadaa u ah saldhig iyo ayaga marka dadkii sidaas soo gaarsiiyey ee ay u arki waayeen iban dad xataa hortooda soo shaqeeyo mudan inay talada iyo ra'yiga iyo go-aamada iyo waxaa barnaamijyada siyaasadeed inay iyaga laftirkooda wixii ay ka geysan karaan ay kusoo dhaweeyaan waxay ka doorbideen inay had iyo jeer sidii ay ku yimaadeen badigooda si la mid ah inay uga doonaan had iyo jeer wax kastaba dibadda marta
barsoor dalxa waxaad ka mid tahay xildhibaanada inta in muddo ah kasoo shaqaynayay baarlamaanka soomaaliya waxaad ka mid ahayd kuwii kumeel gaarka ahaa haatan waxaad ka mid tahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xukuumadan sida muuqata waxyaabo badan bay kaga bedelan tahay xukuumadihii soo maray toban wasiir baa lagu soo koobay inkastoo ay jiraan wasiir ku-xigeenno aada u fara badan oo ka duwan xukuumadihii hore aragtidaada ku aadan makula muuqataa wax horumar ah inay sameeyeen dhanka siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo sidoo kale waxbarashada iyo caafimaadka oo kale ayaga xataa dhaqdhaqaaqyo badan bay sameeyeen xukuumaddan makula muuqataa mid wax badan ka wanaagsan xukuumadihii kumeel gaarka ahaa mase waxaad leedahay kuwii kumeel gaarka ayaa ka mudan xukuumadda hadda shaqaynaysa
aniga xukuumaddan xukuumadii ka horreeyey daliil malaha kuma dhihi karo laakiin waxaan qirsanaha inay ahaayeen dhag shuhadaa ah maxaa yeelay iskama iman xamar riyana maarta laguma arkin maanta wadciga ay ku sugan tahay iyo in madaxweyne lagu doorto iyo guddoomiye baarlamaan golo wasiir lagu ansixiyo odayaal soomaaliyeed ayaga ay fadhiistaan caalamka lagu martigeliyo dee waa ifarti la geliyey karta shaqadaa ragkii soo furtay ee suurto geliyey ee la iskaashi ku yimid ayaga iyo adduunka intii uu soo gurmatay taariikhda meel ma artay cad ciddii isku dayda inay ka saarto ayay oga jirtaa iyadoo aan u aragno oo aan yacni munaafiqnimada aan ahayn ama adigaa ku jiray oo aan meesha aan ahayn tablowa ku jiraay laakiin marka ugu horeyso marka adiga aada xustid waxay hortaada adiga rag soo qabtay ama aada ku qadaraysid waxay adigan keeni kartaa waxay adiga aada qabatayd inay qiimo ay yeeshaan laakiin wixii horeba quba sidii hore annaga ma nihi iyo raggii hore ka roonaada iyo idinkaa waxaa maaragtay wax yaqaana haddii dad ay ku fikiraan qoom waxay hoos marayaan intii ugu horeysay ee la qabtay in kasii hooseysa ayuu waxa markaa ay sheegan karaan aanan jirin maanta wax muuqda ee socda ee la taaban karo ee ah keliya waa siyaasadda arrimaha dibadda oo isfurfurtay oo la dhihi karo laakiin laftirkeedase hoos ahaan markaa u degtad yaa ka turjuma safaarada haween oo dibadaha noo fadhiyo boqolkiiba sagaashan maxay ku dhisan yihiin safaaradaha soomaaliya ee dibadda jira nidaamka awood qaybsiga marka loo fiiriyo dowladdani maxay ka qabatay waay waxaa laga yaabaa inay reero ay iskaga haystaan maaragtay safaaradahaasi monarkiye ah tira ayaan xaq u lahayn reero kale soomaaliyeedna inayba meesha aanan haba yaraatee indhaha loo saarin oo aanan arkaysid iyadoo lix todoba safiir ay tirsanayso beel beelna xataa aanan lahayn qunsul walaa xataa cultural attachin nidaamka ay ku socdaan ma la garan karo ma kii four point five kii waa ma mid kale oo cusuba la keenay waa ma sharciga maxeer jajabaa wax kasta waxaad moodaa inay wax un ka hoos jiraan oo aan dadka u cadayn oo aan la garan karin qaladkaa haddii hortooda xataa u bilowday waxay ahayd in laga gudbo waayo soomaalida waxay mar weli isha ku haysaa cadaaladda markii cadaaladda ay aragto ayaa wadankan waxay arkaysaa inta waxgaradka ah inuu la dhigi karo wadankani markaa dhibaatadii uu kasii lugbaxaya laakiin darbiye haddii maanta rinjicad la maray iyo haddii nala la shido iyo haddii xataa maaragtay hawadoo dhan maaragtay buluug iyo cad maaragtay laga dhigo cadaaladna meesha aanan ku jirin wax oo ummadda soomaaliyeed ee qancin kara ee wixii iyaga wadankan burburiyay oo ka samri karaan aanan meesha la iman waxba soo kordhin maya waayo all that bleating is not gold wax kastoo dhaldhalal dahab maaha magarta
okay maxamed cumar dalxa waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed weliba waxaad tahay siyaasiyiin muddo a kusoo jira siyaasadda soomaaliya maxaad jeclaan lahayd adiga ahaanka dalxa ahaan in xukuumaddani ay ku tillaabsato ama ay qabato oo aad isleedahay way ka gaabisay aniga horta xukuumaddan waxaa rabaa inay soo celiso kalsoonida ummadda waxayna ku imaan kartaa iyadoo waddada cad ee cadaaladda ay cagta saarto haddii taasi la waayo wax ay kaga duwan tahay kuwii markii hore ee lagu tumayey inaysan kursiino iyo inay dhaqaale iyo maaragtay iyo iyo waxyaabo markaa oo ummadda kale ka duwan dad ku haminayo qorshahooda maaragtay kasoo galay dowladnimada inay ku gaaraan keliya inay noqdaan inay qaadanayaan maaragtay ayagana sawirkaasi sababtoo ah umad soomaaliyeed annaga maanta waxay na weydiinayaan intaasoo scholarship ama waxbarasho ayaa soomaaliya dowlad keliya turkiya bixisay laba kun ardada la siiyey qaabkee lagu siiyey maxaase loogu qaatay nin maanta ka jawaabi karo way adag tahay welina waxbaa socda ay tuhmayaan yaase la siiyayaana qaataa ardada soomaaliyeed kuwan inay fursad uga helaan ama iyaga oo markaasi awoodda dowladda maartay kaga faa'iidaysanayo cid markaa iyada ku naasnuujisa inay dal weliba iyaga intii la doono ay ka helaan noo tiro oo dadkii kale ee soomaalida xaq ay u lahaayeen aanan heli karin waxa fulinayan ay yihiin niman magaca dowladda ku helayo fursadaasi sidaasaba ay u dhacday laga yaabo maanta sida la tuhmaya in sideed boqol oo oo scholarship oo soomaali oo dhan u dhexayso inay iska qaateen maaragtay dad gaara ayaga oo uga faa'iidaystay maaragtay magaca dowladda iyo markaa siyaabo kale oo iyaga markaa ay u mareen wadda maaragtay aan xalaal ahayn sidaa ayaa waxaa lamid tahay marka la fiirinayo sida shaqada ee maaragtay loo bixiyo aqoonyahanada soomaaliyeed qaarna gidaarada ayay ku fadhiyaan saraakiisha soomaaliyeed qaar suuqaya ayay ku iibshaan kuwii akademiga ahaa ee la ogyahay qaar modern iyo kasoo baxay iyo russia iyo maaragtay iyo wadamadii maaragtay adduunka ee horumaray la yaqaano qaar baa maanta waxaa laga yaabaa inay iyaga oo ah maaragtay inay mudan yihiin inay wadanka yani inay ka galaan safka hore xilalku ama mas-uuliyadda dalka lagu aamini karaa iyagoo loo jeedo ayaa waxaa laga yaabaa in aanan yani iyaga aanan loo arki karin yani ama iyagoo qaab maaragtay aan soomaalinimada ku wanaagsanayn ee rag aragtidooda ah ama ay leeyihiin qofka taabic ma idin aha ama maaragtay annaga maaragtay nin isaga nooga maaragtay dhagan nugul ayaa maaragtay ku fiican aan maslaxadii ummadda iyo raggii munaasab u ahaan lahaa meelaha qaarkood aanan yacni fursadaasi heli karin iyagoo ay hortaagan yihiin kooxo oo had iyo jeer ayaga sidaasi ilaa iyo lixdameeyadii ilaa iyo hadda aada moodid inay qorayso dhiib ay ku shaqaynayaan taana markaa ay noqoto meel dad gaara inay u xirnaato qof welibana uu isku dayo qofka asiga u dhow ama ama ehel ahaan ama mabda ahaan ama ama sokeeye ahaan siyaabo maarta ama bargarasho ahaan inay ayaga isku baari goobaan oo ilaa ay hadda saameyn weyn ku leh dibadda iyo gudaha maartay dowladda magaceedii dadka ka howlgalayo keeni karta taasi in wixii horeba la yiri maxaa dowladihii hore burburka keenay in lagu kaco iyo in ummadda soomaaliyeed ay isku si maartay iyaga ay u arki waayaan keenay taasoo kulli ay soo maartay imaanaysa cadaalad darada marka haddii aanan dowladda cadaalad darada aanan iyada tii hore iyo tan hadda lagu jiro ee lasii galayo ee lasii wado oo aanan iyada si cad uga hortagin wax ummadda soomaaliyeed buuxin kara indhahooda aanan la imaanin yani ilaahayna ka heli mayso magartay garabgal maxaa yeelay ilaahay baa ka digay cadaalad daro maaragtay cadaalad daro ninkii sameeyana aakhirkiisa wuxuu ku dambeynayaa meeshii ay ku dambeeyaan kuwii hore marka anaga waxaa mar weliba mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee ka suurta gasha iyaga cadaalad darada inay ayaga ay horboodaan inay ka waantoobaan in jeclaysiga iska daayaan maaragtay kooxaysiga iska daayaan nin kasta oo soomaali ah wadanka xaquu ku leeyahay hadduu wax bartay meeshii uu mudan yahay inuu wadanka uu ka helo ama shaqadiisii laga siiyo si markaasi ama haddii xataa ay timaado fursad allahuma hadday qandaraas la bixinayo ay tahay in ummadda soomaaliyeed ee u wada sinaato ee aanan noqonin wax dad gaar ah lagu naasnuujiyo mashaariicda sidaas oo kale wax kasta oo markaa maxaa yeelay dad burburay dalkoodii doonayo inay darsi u noqdaan wixii ayaga soo mareen ka waana qaataan kuwaana qaataan wixii ayaga imtixaan ay soo arkeen ayaa loo baahay inaan noqono laakiin rasuulka sal alay slam laa yuldahu lmuuminu maratayn min juxrin waaxid ninka muuminka hal good laba jeer lagama oqonin haddii wadadii xumeed ee shalay ee aan ku burburnay haddana haddaan mar kale isku sii dayno inaan haddana tii nin waliba markuu fursadda u helo inuu tii uu maro un ya waxay noqonaysaa ummadan weligeeda kasoo kicin dhibkii iyo nabarkii gaaray
xildhibaana sida aan wada ognahay dhaliisha ugu badan ee xukuumaddan hadda loo jeedinaya waxay tahay dhanka amniga oo sida aada la socoto weeraro ka bedelan kuwii ka dhici jiray magaalada muqdisho ayaa muddooyinkan dambe dhacaya sida weeraradii lagu qaaday maxkamadda sare ee dalka u n d b da maqaayadan the village ee haatan aan sidaas ugu fogeyn xaruntan baarlamaanka aad ku shirtaan waxyaabahaas oo idil iyo dhibaatooyinkaas oo idil marka la fiiriyo bal ka waran farqiga u dhexeeya xukuumaddii kumeel gaarkeed ee ka horreysay middan iyo xukuumaddan cusub ee federaalka ee aan kumeel gaarka ahayn
saraxatan xukuumadan waxyaabaha lagu dhaliilayo oo dhinaca amni waxay tahay iyadu ma mashquul isku ah iyada horteeda un dhagaxa dhigdhigato wixii iyadan ahay oo dhan iyada maaragtay ay isku hareereyso even xataa yacni maanta waxaa dayacan maaragtay goobihii waaweyne iyo xarumihii loogu talagalay ciidamada amison inay ilaaliyaan baarlamaanka soomaaliyeed hadda waxaa ilaaliya ciidan ciidankaasi waxaa loo baahan yahay dhinac weliba inuu ahaado ciidan kalsooni buuxda aada ku qabi karto runtii anigoo aanan shaki gelinaynin sida hadda ammaanka ay u sugan laakiin waxaan xogaal u nahay ciidan saddex bilood afar bilood aadna mushaahar la siinin waxay xataa ku cabanayaan in garaamihii xataa iyaga laga gooyay qaarkood ka waran ninka askariga nolosha ilmana dhalay reer nale xaas nale ee adigana aada waadii ay ilaali jiray baabuur madow intaad ku agmartid ya oo aada guuxiisa markii adiga asaga shaqadaada aada dhamaysato ya maartay boorka maartay soo gaarayo xataa aadan ka warhayna inuu saaki soo qoraacday ama ilmihiisa xalay inay qadeen iyo inay wax cuneen inay wax cabeen aadan war u haynin marka madaxda soomaaliyeed saasay u badan yihiin weliba kuwa iyaga si gaar u ilaali dadka umalana inay dhargan yihiin ya kuwaasa ugu dhibaato badan ay ku dhahayaan horta mana la eegaaba magartaya ya marka waxaa waaye ma haddii heerka weli ay taagan tahay ciidamadii xataa mushaharkii loogu talagala ayadoo miisaaniyadooda la qabayo oo afar milyan iyo bar magartay ra-iisul wasaarihii hore ee farmaajo waxay askarta ay ku jeclaadeen madaafiic ay u rideen maalintii la yiri asagaa la dooranaya oo been axtaayada ay iska hayd oo aan warkaas uga galay maayn wax oo hadda gabadho asaga uu ka sameey laakiin tambaasiya ciidamada marka ninkii mushaar u bilaabay bay ahayd ciidan fanaaniinta soomaaliyeed ninkii u bilaabay buu ahaa mushaariya baarlamaanka ninkii mushaar u bilaabay buu ahaa ummad soomaaliyeed waxa waaye way gartaan ninkii helin wax u qabtay iyo ninkii kale marka hadda yani dhibqaalihii hoos uga weli waxaa bal wadankii sii jira maaragtay laba dabaq dabaqad kore iyo dabaqad hoose ah bulshadii soomaaliyeed waxyaabaha iyaga dakhliga soo gelaya iyo waxyaabaha ee maalintii loo baahanya in lagu bixiyo dolarkii dhulku yaala lacagtii soomaaliyeed weli waa kun ma garataya dowladdii kumeelgaadka waa ka baxday weli baarlamaan baasaboorkii soomaaliyeed cid aqoonsan dowladda kenya ayaa dhinaceena ma jirto oo baasaboorkaagi iyo waxaa lagugu saaraya baashi weynada xaanshadii martaya baashi ahayd kuwana waxay ku leeyihin xaanshiyaad qaadanaysa haddaad tidhahdid wadamada yurubkaan aadaya oo maaragtay oo baasaboorka xataa waxay ka ilaalinayaan in iyaga xataa tiibarahooda khadooda xataa ay gaarto hadana waa ku aqoonsanahay anagana waxaa lena kumeelgaarkii baan ka baxday waxaan nahay dowlad maaragtay ma jirto weli xataa wax rasmi ah inay kumeelgaarkii laga baxay oo dowladaha dhahay waa idin aqoonsanahay ee muujinaya waayo hadayna aqoonsan yihiin waayo baasaboorka maaragtay camoro iyo baasaboorka oo maaragtay dowladahan yaryarka ee afrikaanka ah ya ee iyaga loogu dhufanayaa anigana anoo diplomatic wata marka aniga niulileno aniga wax lagu dhejinayaa isku ama haddii kale maaragtay laleeyahay maaragtay xaashi inta la isiiyo viisaha hadii gacanta ku qabsaya kana loo saaraya kiisa shangaan anigoo jooga maaragtay yani waxaas anaga leedahay aawo wixii maaragtay ictiraafkii haddana ninka safaaradda meesha uga furan wadamo qaarkoodana waa kugu dhufanayaan etoobiya waa lagugu dhufanaya masar waa lagugu dhufanaya ya wadamada carabta ya qatar waa lagugu dhufanaya imaaraadka xaashaad ku geli soo kenyana xaashaad ku geli ugandana waa kugu dhufanaya waxay dowladda ula xisaabtami la adahay wadamada ayaga ay saaxiibo waa leen haddana ana baasaboorkeeda ya weli maaragtay oo iyaga aadan ixtiraam waayo say maba i aqoonsan haddana aniga baasaboorkayga ya aysan maaragtay viisa ku dhufanaynin waxyaabo badan baa u baahan dowladdani waxaa horyaala dhibaatooyin waaweyn ee dadka soomaaliyeed xukuumadda la rabo inay wajahdo oo inta maanta xabsiyada ku jirta ya arrimaha dibadda baarlamaanka ayaan uqaabilsanahay waxaan diyaar loo ahayn in tigid xataa lagu sii tigid waxaa ka jirta xataa marmarka qaar aan dhihi karnaa haddaad maanta madaxweynaha xataa adiga uu kusoo saxiixo waqad gudoomiyaha baarlamaanka uu kusoo saxiixo ama primary xuquuqda adada wasaaradda maaliyadda hadaad keensato qofna waxaa u fudud labaatan kun oo dollar in saacadaasi la siiyo adigana laba kun ayaa lagu weynaya ma garta ayaa laba saddex bilood afar bilood shan bilood xataa aadan helaynin goboladii baa la aadayaa la leeyahay waxaa lagu soo samaynayaa maarata maxaa la dhihi jiray assessment xildhibaano wuxuu fursad weelaya in diyaarad loo kirayo magarta xildhibaano waxaa loo weynaya labaatan litir gaari loogu shubo oo isaga afgoy uu ku gaaro kuwa safarada markay baxayaan lacag baa maaragtay ayaa la duldhigaya waxay madaxda maaragtay ayaga ay kalkisha ay ku wataan maaragtay kuwa ay markaasi goonaya u xulanayaan xildhibaanadii xataa markaa qaar ayagana doonaya inay ayaga ay deegaamadoodii iyo dadkoodii ama safaro oo caalami ah iyagoo ka keeni kara aqoontooda iyo xirfadooda ay leeyihiin iyo cabasitigeeda haddana inay adag tahay in aanan maarag yani waxyaaba kaa wareeriya haddaad doonaysid maanta inaad consultant fiican aad u noqotid waayo aragnimo iyo wax adiga kuu muuqda ee ka hortegid u baahan haddaad maanta ra-iisul wasaarahan raadina aad tiraad cunug hor cunug baa hortaagana maaragtay sidaa iyo silamidna kii guddoonka baarlamaanka iyo kii maaragtay madaxweynaha waxaa laga yaabaa arrin u baahneyd maanta inay gaarto madaxweynaha si ay u baaqato shidadeeda looga hortegi lahaa inay kugu qaadato bil iyadoo adduunyo kharibantay waxaasoo dhan waxa waaye waxay ka turjumaysaa weli waxaa khariban ma gartay xataa qaab oo in aan nidaam waxa aan ku shaqaynayno kii hore beeleedkii oo nin walba dadka isaga markaasi sokada eeyihiisa ah maarata isaga maarata ha isku maarata gadaamo miya yani marmarka qaar yani xataa waxaa lumaya maartaya haybadii qarannimo iyo protocolkii dowladnimo oo meel waxaad arkaysaa nin jan adig ay ku tahay inuu galo inuu iska geli karo nin sarkaal hoose ah ama meel nin wasiira aanan u fududayn inuu iska galo nin wax agaasimo ka yahay ama adigoo ah maaragtay xubin baarlamaan ah inay kuu suroobi weydo meel maarata qof iska sibil ama gabar iska socota oo shadadeeda garabka u suran inay iyada maarata ay dhaafsiyaan ay awood wehesho inay qaabisho mas-uul markaa adiga aada doonaysay inaad ugu tagto talo iyo iyo wada tashi ama hawl qaran ee adiga aad ka rabtay marka waxaa waaye weli ma fadhiyo
profesore ugu dambeyntii dhanka xukuumadda sanad jirsatay maxaad ugu baaqi lahayd oo aada jeclaa lahayd in la qabto si looga gudbo dhibaatooyinkan jira
xukuumadda waa kusoo celinaya horta marka ugu horeyso tallaabo kasta oo iyada ay qaadayso ummadda soomaaliyeed waa inay noqotaa wax ay iyada ay u siman yihiin oo ka turjumaya cadaalad cadaalad cadaalad maxaa yeelay tan soo xigta waxaa waaye ee iyadan aan dhihi lahaa adduunka waxaa jirta xikmad ee right man in a right position الرجل المناسب في المكان المناسب وانت ننوري ومتخصص بالإعلام أياتهي مقردين وجورناليزم aniga haddii aan aqoonta iyo cilmiga ay aniga aanan lahayn maantana ay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed nin journalism ah aniga in la igu magacaabo saaxiibkaygu ahaa dalxadarya isna jirnay iyo halkaasaan wada deganaan jirnay iyo waxaan iskala soo shaqaynay manhajkaa aqoonteedina aanan lahayn adoo taagan in aniga kursigaas la igu fariisiiye waa xaaraan magartay aanan lahayn aqoonteeda maayo waa xisaab ka lumayso ummadda soomaaliyeed sidaa iyo si lamida ayaa waxaan rabnaa xil kasta iyo mas-uuliyad kasta ee ummaddan ee doonayso cid inay iyada ay u magacaawdo waa inay noqotaa dadka ayaga markaas ay u xulanayaan qof kasta uu ahaado in ummaddaasi wixii iyada ay u baahnayd ama ay doonaysay khidmadeeda nin kabaasinta ule ee qaban kara oo xilkaas iyo mas-uuliyadaasi gudan kara eena lagu xulanayo aqoon iyo akhlaaq wanaagsan alla ka xabsina leh magartay oo waxa isaga ee markaasi days looga dhigayo laakiin haddii sida hadda aan badanaabo horeyna soomaaliya iyo haddaba marmarka qaar indhaha waxa ay qabanayaan ay dhacdo jugjug meeshaada joog ayay ahaanaysaa weligeeda marka maanta imisaa janaalaalo ayaan matalan aan qabi karnaa beri waxaan maqli jirnay waa sirkaal beeleed maartay waa inta maleeshiyada hebel waa inta kas waa halkaasi waxay yani waxaa waaye dowladdu dadka horta waxaa waaye ha dhex gasho ya xanteedan ha maqasho ya waxa dadka ayaga ay u keenayaan iyo ragga qaar ayaga ay u dirsanayaan howlaha qaarkood ha iska hubiso maartay maxaa yeelay adigoo nin wanaagsan ah haddii aniga la kaa tuso nin xun anoonan uhubsanin haddaan aniga haddii weliga cadaabad yaan kaa dhigto wixii adig dalka iyo dadka ummadda atari lahayd oo dhan war aan been ani laiga kaa keenay aniga aan kugu colaaliyo ya midaan waxba anayno faataala ah ya cagtayda maalin walba iyo ani inay iisoo dhooftaan wakti lumis madaxda soomaaliyeed ayaa waxaan taasi ayaga sidaa aan rabaa inaa ugu jeediyo inay iska daayaan kooxyaha la caanbaxay been masheegayaalka martay ee nin walba wuxuu leeyahay gruup been masheegayaal la yidhaahdo ma gartay ee isaga la talisa inay habaabiyaan oy dharka ka dhigaan mooyaane waxay usoo kordhiyeen aanan jirin wada shaqayntii dowladda dhexdeeda wada shaqayntii hay-adaha dastuuriga wada shaqayntii shacbiga iyo dowladda caqabad ku ah ma gartay shaqo kale ayma qabtaan subaxdii xafiisyaday kusoo kalahaan madaxda unbay habeen iyo maalin ay iyaga war usii sidaan kasoo sidaan ma gartay kuwaasna waa kuwa ka daran magaratay kuwa dowladda ayla dagaalamayso ay leeyihiin maarata waa nabadiid magartay markee si xirfadaysan bay qaranka maarata kuwaas ya ay u dhabar jebinayaan ya marka ayaga oo iinta ay leeyihiin ee ay doonayaan inay ku buuxiyaan had iyo jeer ya arrimaha noocaas oo kale inay ku shaqeeyaan dadka soomaaliyeedna in laga ilaaliyo waxyaabaha xasharada cusub hadda keeni karo siiwa maamul goboleedyada hadda laleeyahay waa la dhisayaa oo aad iska arkaysid dad aanan gobol shaqo kulahayn inay ayaga ay inay faramaroojiyaan ay isku dayayaan inay hoos keensadaan gobollo oo dadkii deganaa iyo dadkii joogay xataa ayaga arkayo oo aanan wax tala kulahayn tusaaleana markaan usoo qaato gobolka hadda aniga aan shabeellaha hoose ayaa waxaan u ahay dadka kasoo horjeedo qaabka ay doonayaan inay gobolada inay midba midda kale inay ka dhigato waxaa maartay dadka soomaalida ee beelaha bada ay u yaqaanaan suubis magartay magartay aniga igu suubi ayaa socota gobol dhan ee maartay ummadiisa iyo dadkiisa iyo khayraadkiisa ya inay dad kale ay ku fakarayaan inay iskaga darsadaan marka may anaa ku darsanaya anaa ku darsanayo iyo may anuu iga tirsanaayo iyo anuu iga tirsan yahay ayna sabood galaynayaan weliba yani dowladda dowlad mid kamid ah hogaankeeda sare
okay xildhibaan dhanka xukuumadda marka halkaas ugu tagno maalintii shalay ahayd waxaa ka dhacday degmada baraawe ee duqeyn ay geysteen ciidamo ajnabi ah oo weerar ku qaaday guri sida ay sheegeen ay ku jireen ee saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab falkaasi sida la sheegay dad rayid ayaa ku waxyeeloobay weerarka gurigaasi lala damacsanaa waxaad ka mid tahay xildhibaanada kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose weerarkan oo halka uu ka dhacay waa shabeellaha hoose bal aragtidaada ku aadan weerarkaasi ka waran loo geystay kooxahaasi balse ay ku waxyeeloobeen dadka rayidka ah
wallaahi horta waxaa aniga aan maqlayo waa wax un idaacad ama dad ay ii sheegayaan dowladdana aan weli hadda ama war cad iyada aysan ka soo saarin allaahuma allah ka dhigo gobolka maaragtay maamulka dadka hadda u matala marka mar haddii aan war ka haynin waxa aan maqlayana war idaacadeed uu yahay wixii markaa hadda dadka ay iyaga ka qabi karaan unbaan anigana maaragtay qof ka mid a unbaan noqon karaa mooyaane waxaa habboonaan lahayd hawshaasi hay-adaha horta marka ugu horeysa iska leh warkan inuu jiro iyo inuusan jirin siday wax u dhaceen inay usoo bandhigaan ummadda soomaaliyeed kadibna markaa in iyo ra'yigii wax uu ka qabi karo si loo ogaado laakiin hadda waa maqalnay da maqalna wax maku qiimeyn karno marka mar waxaa la yiri xataa faransiisay ahaayeen mar waxa iyaga waxay sheegeen qolyihii kale ee iyaga maaragtay waa lagu duureeli lahaa inay ahaayeen maaragtay turkish iyo iyo ingiriis saaki waxaan maqlayay maraykanka ayaa sheegtay oo isaga inuu meeshaa weeraray marka waa arrimo weli maaragtay dadka soomaaliyeed ee iyaga ay u baahan yihiin details cad marka xukuumaddiina weli waxay ka soo saartay ma jiraan marka inaan hordhaco xukuumadda iyo iyo iyo hay-adihii ku shaqada lahaa xoogaa waxaa moodaa inay su-aashaada inaan hadda anigu aan arrintaasi inaan ka jawaabo munaasab ay ahayn
laakiin xildhibaan waxaa tahay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaadna ka tahay tan kale sida hadda baad ka dhawaajisay maraykanka ayaa weerar ka sheegtay si laga xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka wargeysyada dalka maraykanka kasoo baxaana arrinta lagu daabacay saakay jiritaan horta ah in arrinta ay jirto waa mid sax oo waa jirtaa weerarkan waxaa geysay dowlad ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka bal haddii ivan ay ka hadlaan laamaha sirdoonka ee dalka in arintaasi ay geystay maraykanka ayna dhacday dad rayidnana ay ku waxyeeloobeen waa maxay go-aankiina guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya de mar haddii sirdoonka maraykanka iyo dowladda maraykanka maaragtay siyaasadeeda arrimaha dibadda iyaga lagu qeexay inay ka dambeeyeen weerarkaasi sirdoonka soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaga laga rabaa marka ugu horeysa inay baarlamaanka uga horumaraan si annagana markaasi kadib aan u qiimeyno marka annaga tan maraykanka iyo tan miidiyaha iyaga laga sii daayay mar weliba waxaan sugaynaa marka xukuumaddu sida iyada ama ay arrintaasi uga soo horjeesato ama sida iyada ay u aragto ama sida ayada ay u taageerto markaa ayaa waxaan ka qaadanaynaa reference guddageenana markaasi in arrintaasi ay xukuumadda ku saxsan tahay ama inay ku khaldan tahay fikir ahaan iyo go-aan ahaan ayaa waxaan ku qiimeyneynaa wixii markaasi baarlamaanka inaan markaa horkeeno oo annaga aragtideena markaasi ayadoo ku salaysan sida ay xukuumadda iyada maaragtay ay u dhaqantay marka mar haddii hadda weli iyada wasaaradii arrimaha dibaddana ay aamusan tahay hay-adihii kale ee amnigana aanan weli iyagana aanan ka hadlin afhayeenadii dowladdana ee aanan weli iyaga maaragtay bushimahooda kala qaadin guddiga arrimaha dibadda inuu isaga keligii qaar iska tuur u noqdo oo arrintaa uga horumaro hay-adihii shaqada ku lahaa weli waxaway arrin dastuuriga oo baarlamaani ahaan annaga ma yani igu dhiirigelinayso inaan jawaabtaasi deg deg u bixiyo
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa oo marti igu ahaa barnaamijka raadraac oo maanta aadan kaga wareysanaynay sanad kadib xukuumadda soomaaliya waxyaabihii u qabsoomay iyo sidoo kale waxyaabaha ay dhaliisha ku mutaysatay barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegayaa khiyaarta qiimaha leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu